أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heenno qodobo ay ka mid yihiin dowladda turkiga oo lagu tilmaamay inay tahay burcadbadeed boobtay biyaha soomaaliya iyo dowlado kale oo sheegay in iyagana saamigooda laga siiyo boobka khayraadka badda soomaaliya warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariya oo baahiyey muuqaalka weerar kamiin ah oo ka dhacay duleedka degmada baydhabo ee wilaayada baay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa maamulka ashahaadla dirarka ah ee isku magacaabay somalilan oo war ka soo saaray dalal ka hor yimid safiirka yuhuudda u soo magacowday magaalada hargeysa xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjabisay mu'asasada alxigmo oo ka dhacday degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay munaasabadaas oo faahfaahsan ayaan idiin haynaa qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alandulus ayaa barnaamijka inta uu socdo igala qaybgeli doona anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha dulqacda sannadka hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maamulka ashahaadla dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa war ka soo saaray dalal ka hor yimid safiirka cusub ee yuhuuddu ay u soo magacowday magaalada hargeysa qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abuusheyba aad baad u mahadsan tahay al akha cabdiwahaab maxamed bukhaari bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu qodobka ugu horeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa waxa uu yahay somalilan oo war ka soo saartay dalal ka hor yimid safiirka yuhuudda u magacooday hargeysa waa warbixinta lagu hardhay shabakadda wararka soomaali meemo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan maamulka dabadhilafka ah ee somalilan ayaa war ka soo saaray dalalka kasoo horjeestay safiirka yuhuuddu ay hargeysa u magacowday war dhowaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka ayaa lagu sheegay in somalilan xorriyaddeeda qaadatay lix labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii islamarkaana ay la soo noqotay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii kadib midow aan ansixin sida qoraalka lagu xusay maamulka ayaa sheegay in somalilan xiriirka ay la yeelato dalalka caalamka inuusan waxba u dhimi doonin dal kale xiriirka diblomaasiyadeed ee somalilan ay la yeelanayso caalamka intiisa kale waxba u dhimi maayo madax banaanida dal kale ayaa lagu yidhi maamulka isku magacaabay somalilan ayaa muddo ka badan soddon sano raadinayay aqoonsi caalami ah waxaayna markii ugu horreysay aqoonsi ka heleen maamulka sahaynada ee gumaystaha ah tan ayaa diidmo xooggan dhalisay taasoo waddamada muslimiinta ay kaga soo horjeesteen aqoonsiga yuhuudda taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray webka somaali memo qodobka xiga oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa waxa uu yahay abiy axmed oo mar kale ku celiyey damaca dowladdiisa ee badda warbixintan waxaa lagu qoray webka islaamiga ee calamada ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya abiy axmed ayaa mar kale ku celiyey damaca dowladdiisa ee ku aadan badda in etoobiya hesho marin dhanka badda ah ayuu sheegay inay ku xiran tahay amniga qarankiisa isagoo intaa ku daray in gaaritaanka badda uu dalkiisa baahi weyn u qabo hadalkan ayuu abiy axmed ka sheegay telefishinada dowladda iyo sidoo kale waraysi uu siiyey ethoobiyan t v waxaa xusay in ku tiirsanaanta dalkiisa ee dalalka kale ay ka dhigayso mid nugul oo aan maamuli karin xogtiisa qaranka tan isgaarsiinta iyo weliba ganacsiga abiy axmed ayaa waayadan dambe damciisa badraadinta ah u rogay mid taabanaya amniga dalkiisa maalmo ka hor ayuu sheegay in amniga geeska afrika ay ku xiran tahay inay bad helaan madaxii hore ee maamulka ashaaro dirarka ee somalilan muuse biixi ayaa abiy axmed bishii janaayo ee labada kun afar iyo labaatankii la saxiixday heshiis etoobiya lagu siinayo qeybo ka mid ah badda soomaaliya waxaana taasi si weyn uga horyimid dadka soomaaliyeed ee ku kala nool gudaha iyo dalka dibaddiisa intaba markana websaytka radioga alfurqaan dowladda federaalka oo dhaqaaliyari soo wajahday iyadoo taageero ka dalbatay bangiga adduunka ee loo yaqaano i m f oo warbixin lagu qoray websaytka radioga alfurqaan biixi iimaan cige oo ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inay taageero dhaqaale ka dalbadeen wax loogu yeero bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i m f wasiirka ayaa xusay in mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka kulan kula yeesheen hay-adda bangiga adduunka ee i m f kuwaasoo uu sheegay inay taageero dhaqaale weydiisteen wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ayaa ku andacooday in lacagtaasi ay u dalbadeen sababo la xiriira culayso dhaqaale oo uu tilmaamay inay ka dhasheen abaaraha ka jira dalka iyo xiisadaha ka taagan bariga dhexe waa sida uu hadalka u dhigay balse horey waxaa xukuumadda xasan sheekh loogu eedeeyey inay musuq maasuqday lacago ay ku soo qaadatay magaca dadka abaaruhu saameeyeen ee soomaaliyeed wasiirka oo sii hadlaya ayaa ku nuxnuxsaday in dowladda federaalk ah ay doonayso in loo kordhiyo dhaqaalaha iyo weliba barnaamijyada taageerada ah ee ay ka hesho waxa loogu yaro beesha caalamka dowladda xasan sheekh ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga jartay dhaqaale fara badan oo ay ka heli jirtay dowladaha shisheeye oo uu maraykanka ka mid yahay mas-uuliyiin ka tirsan bele soomaaliya ayaa dhowaan qiray in dalalkii shisheeye ee taakulada iyo gurmadka siin jiray dowladda federaalka ay ka daaleen iyagana aysan weli ka quusan inay wax weydiistaan xubinta adalaynta iyo guudmarka miligaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda turkiga ayaa lagu tilmaamay inay tahay burcadbadeed boobtay biyaha soomaaliya xilli dowlado kale iyaguna ay sheegayaan in saamigooda laga siiyo boobka khayraadka badda soomaaliya warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow murtad cabdi ismaaciil samatar oo xubin ka ah golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa si adag ugu horyimid qorshaha dhagaraysan ee dowladda riddada turkigu ay ku doonayso inay ku boobto khayraadka waddanka soomaaliya markab lagu sheegay mid qaabilsan shidaal qodista oo dhowaan ku soo xirtay takadda muqdisho ayuu walaac xoogan ka muujiyey cabdi ismaaciil isaga oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo ay maleegeen maamullada gurguurta iyo ordogaan madaxweynaha turkiga iyo dadkiisaba way og yihiin waxaa looga yeero heshiisyada difaaca iyo batroolka ee u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya inay yihiin kuwa been abuur ah ayuu yidhi cabdi ismaaciil oo qoraal soo dhigay bartiisa xidhiirka waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in baarlamaanka riddada soomaaliya aanu arkin qoraalkan heshiiska xaaraanta ah ee lagu boobayo khayraadka dalka soomaaliya ee ay sida wadajirka u gaareen labada murtad ee kale ah xasan sheekh maxamuud iyo rajab dayab erdogan inkastoo xaqiiqooyinka la ogyahay hoggaanka turkigu waxay go'aansadeen inay iska indhi tiraan oo ay sii wadaan sahminta dabeecaddan iyo ficiladan waxay muujinayaan in turkigu yahay burcadbadeed u soo bareeray boobka khayraadka soomaaliya ayuu yidhi waxa uu murtadkani ka shaqariyey in khiyaanada uu turkiga kula kacayo ummadda soomaaliyeed aanay beddeli doonin xaqiiqada iyo dembiga uu cagaha kula jira ee uu doonayo inuu ku xalaashado khayraadka soomaaliya isaga oo heshiis tuugnimaah la galay maamulka magacowyeelka ah ee ka jira magaalada muqdisho cabdi ismaaciil waxaa kale oo uu warwar iyo walaac xoogan ka muujiyey awoodda militari ee dowladda turkigu ay ku taageerayso maamulka gurguurte oo uu ku tilmaamay nidaam keligii talis ah oo musuq maasuq ba'an ka wada waddanka soomaaliya gaar ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho qoraalkan uu soo saaray cabdi ismaaciil samatar oo uu sidoo kale ciwaan kaga dhigay turkigu waa burcad khayraad ayuu sidoo kale ku xusay in shacabka soomaaliyeed aanay marnaba ilaabi doonin khiyaanada weyn ee maamulka ankara uu kula kacay dalka soomaaliya caawinaad ku sheegyo igu sawir ah oo uu turkigu sheegan jiray in soomaaliya gaarsiiyey ayuu sidoo kale ku tilmaamay kuwa dhagaraysan oo uu maamulka ankara ka lahaa ajandooyin guracan oo si fiican u soo ifbaxay wakhti xaadirkan waxa uu yidhi samatar isaga oo ka hadlaya arrintan hadda waxay u muuqataa in ajandaha qarsoon ee dowladda ankara uu ahaa dabool ay ku qarinayeen damacooda ah in ay samaystaan gumaysi cusub oo ka jira geeska afrika laakiin soomaalidu way xureen doonaan dalkooda ayuu yidhi baylahda haraysay khayraadka baaxadda leh uu allaah ku manaystay ummadda muslimka ee soomaaliyeed islamarkaana sababtay in kufaarta caalam ku soo haweystaan ayaa waxaa iyadana sidoo kale u soo hanqaltaagtay dowladda siliibiyadda ah ee yugandha taliyaha guud ee ciidamada yugandha sidoo kalena ah wiilka uu dhalay madaxweynaha dalkaasi baadariga lagu magacaabo yuweri musefeni ayaa muujiyey damaca ay dowladdoodu u qabto in ay qeyb libaaxle ka qaadato boobka khayraadka soomaaliya dowladda turkiga ayuu ku eedeeyey in iyadu ay keligeed isku koobtay kana faa'iidaysanayso khayraadka soomaaliya xilli kumanaan askarahan ku weynay duulaanka dalka soomaaliya ayuu yidhi mashaariicda dhaqaale ee turkiga uu ka boobayo dalka soomaaliya ayuu sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada yugandha sheegay in ay ku heleen dhiigga askartooda haddii kalena aysan arrimahaasi u suurtoobi lahayn waa sida uu hadalka u dhigay isaga oo taliyaha ciidamada yugandha dalbanaya in qaybtooda laga siiyo howlaha shidaal qodista ah ee turkiga uu ka wado dalka soomaaliya dhanka kalena uu guudinaya xukuumadda riddada ee ankara ayuu yidhi ciidankeennu way ka baxayaan soomaaliya bal aan aragno sida turkidu ay isaga celin doonaan al-shabaab waxa uu saliibigan si gaar ah u codsaday in turkiga uu siiyo dowladda yugandha hal bilyan oo dollar maadaama ayuu yidhi ay ankara khayraadka si fudud ugu gurinayso soomaaliya ayna u fududeeyeen ciidamada yugandha oo dagaal kula jira mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale uu sheegay in haddii aanan la aqbalin dalabkaasi uu soo gudbiyey ay ka fiirsan doonaan xirista safaaradda dowladda turkiga ay ku leedahay caasimadda kambaala ee waddanka yugandha wargeeska the east african ayaa sheegay in yugandha ay ku andacoonayso in dadaalkii ay kaga qayb qaadatay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya aan looga abaalmarinin sidii ku habbooneed dowladda yugandha waxa uu wargeysku ka shanqariyey in dhimashadu ay u badnaayeen ciidamada gaalada yugandha islamarkaana ciidamada burundi iyo kuwa kenya iyagana khasaarahoodu aad u badnaa wakhtigii ciidamada mujaahidiinta iyo colooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ay dagaalada qaraar ku dhex marayeen magaalada muqdisho ayuu taliyaha ciidamada yugandha carabaabay in khasaare aad u culus ay la kulmeen xilligaasi sida wargeyska uu ka soo xigtay warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in cabashada yugandha ay ka turjumayso niyadjabka xooggan oo la soo darsay ciidamadeeda ku sugan dalka soomaaliya sida uu wargeysku ka soo xigtay rashiid cabdi oo ah falanqeeya diiradda saara arrimaha geeska afrika waxaa kale uu falanqeeyahan uu ku muujiyey qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada in kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay waddo olole ay ku buunbuuninayso turkiga si loo hirgeliyo boobka khayraadka ka socda dalka soomaaliya rashiid cabdi isaga oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi carada yugandha keliya ma ahan midda ka dhalatay xaaladda adag ee ku haysata gudaha dalka soomaaliya iyo dagaalada ay kula jirto al-shabaab balse sidoo kale waxa ay ka dhalatay hadallo rasmi ah oo lagu ammaanayo taageerada turkiga iyadoo hoos loo dhigayo doorkii ciidamada afrikaantu ay ku lahaayeen howlgalka soomaaliya wargeysku wuxuu tilmaamay in dowladda turkiga ay ka wado gudaha dalka soomaaliya mashaariic lagu sheegay maalgeshiyo balse ay ku boobayso khayraadka soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha badda shidaalka gaaska dhismaha lagu daray ganacsiga tafaariikhda ah diblomaasi ka tirsan midooda gaalada yurub oo la hadlay wargeeska the east african ayaa ammaanay doorka ay ciidamada siliibiyiinta yugandha ka qaateen duulaanka siliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna hadalladiisa ku dareensiiyey sidii ciidamada afrikaanta looga qaybgelin lahaa boobka khayraadka soomaaliya wargeeska the east african waxa uu sheegay in dowladda turkigu aysan ilaa iyo hadda si rasmia ugu jawaabin hadallada ka soo yeeray taliyaha ciidamada yugandha islamarkaana wasaaradda arrimaha dibadda ee ankara ay ka gaabsatay weydimo la xiriira arrimahaasi macadka etoobiyaanka ah ee hown reviw oo ka faallooda arrimaha geeska ayaa tilmaamay in duluucda oraahda durista ah ee ka soo yeertay taliyaha ciidamada yugandha ay salka ku hayso sidii ciidamada afrikaantu ay qaybtooda ugu qaadan lahaayeen khayraadka soomaaliya islamarkaana loola qaybsan lahaa culeysyada baaxadda leh ee ka imaanaya dagaalka ay kuli jiraan mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ahaatee duulaanka siliibiga ah ee ka socda dalka soomaaliya ayaa ajandayaashiisa waxaa qayb ka ah boobka khayraadka soomaaliya balse allaah fadligii waxaa arrinkaasi ka hortagay mujaahidiinta oo u taagan difaaca diinta dadka iyo dalka iyaga oo afka ciidda u daray isku dayo fara badan oo la doonayey in lagu dhexal wareejiyo dalka soomaaliya الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariyah ayaa baahiyey muuqaalka weerar ka miin ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiyiinta oo ka dhacay deegaanka daynuunay ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay haddaba ku soo dhowaada muuqaalka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib oo aan maqal idinkugu beddelnay
ثم دعا البر وحده إنه الإسلام عاده في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا البر وحده إنه الإسلام عاده في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا البر وحده إنه الإسلام عاده في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الفيل جموعا وفرادا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا وجلادا ثم دعا الجر قادا إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا الجر قادا إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد حب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين ثم دعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا وجلادا قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markana wilaayada baay xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jebisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay ahayd xaflad si heer sare ah loo soo diyaariyey islamarkaasina iskudubaridkeeda u lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday gabdha ah oo dhammaystay barashada harqaanka iyo kombiyuutarka ardaydan qalinjabinaysa ayaa ahayd shan iyo toban dhadig ah oo shan ka mid ah ay ka aflixeen barashada cilmiga aasaasiga ah ee kombiyuutarka halka tobanka kalena ay barteen harqaanka ugu horreyn waxaa munaasabad bandhig ku sameeyey dumarkii ka qalinjabinayey mu'asasada alxikma ee degmada buulafulay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo nagu balladay nicmooyinkiisa faraha badan oo ay ugu horreyso nicmada islaamnimada iimaanka jihaadka waxbarashada iyo amniga aan ku baranayno mahad alle kadib waxaan u mahadcelinaynaa oo ugu horreeya amiirkeena sheekh axmed cumar abuu cubayda waxaan leenahay ragga mujaahidiinta ku jilib xiran furmaha idinka dartiina xijaabka u xirannahay macaahidana nabad ugu baranaynaa waxaan u mahadcelinaynaa macad maktab tarbiya watacliim iyo macalimiintii sababtooda allahu nagu soo gaarsiiyey heerkan waxaan leenahay maktab tarbiya mas-uuliyiintiisa la mahadiyey macalimiintiisa la maamuusay maqaamkooda jannada meelaheeda sare mawlaheega ha ka yeelo mu'asasada alxikma waa mu'asase horumarineed waxaana lagu bartaa xirfadaha kala duwan sida barashada harqaanka sida taliinka harqaanka cilaansaarka kombiyuutarka caafimaadka carabiga iyo wixii la mid ah maanta waxaynu joognaa xaflad ay ku qalinjabinayaan qaar ka mid a ardayda baratay harqaanka iyo kombiyuutarka ardaydaas oo tiradoodu dhan tahay shan iyo toban arday toban ka qalinjabinaysa harqaanka iyo shan arday oo ka qalinjabinaysa kombiyuutarka waxaan leenahay ardayda qalinjabinaya hambalyaan u dirayaa hawada u marinayaa hablahaan ku horumaray barashada harqaanka ku takhasusay kombiyuutarka ha laga dareemo horumarka meel walbaad joogtaan waxaan leenahay gabdhaha ku nool wilaayaadka islaamiga hablihii ku haminaya horumar inay gaaraan howlka alxikma hoygii horumarka ahe marnaba ha ka habsaamine hore u gaar alxikma wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa inta ku soo jeedinayaa wax ku saabsan kombiyuutarka kombiyuutarku waa mushiin xog la gelin karo laguna keedin karo xogtii la geliyana ka shaqaysiiyo ama farsameeyo haddii raaco tilmaamo kadibna soo saaro natiijooyin noocyada kombiyuutarada aad bay u badan yihiin waxaana ka mid ah bersonal kombiyuutaris oo loo soo gaabiyo b c b c-gu isagu waa noocyo badan yahay waxaana ka mid ah dhiskitob iyo labtob shirkaadka soo saara kombiyuutarada la isticmaalo way badan yihiin waxaa ka mid ah h b abal tushiiba iyo comback iyo wixii la mid ah intii aan baranaynay kombiyuutarka waxyaabaha soo qaadanay waxaa ka mid ah hardware iyo software hardwareku waa qalabka kombiyuutarka ee aad arki karto ama aad taaban karto ama aad qaadi karto waxyaabaha softwareka aan ka baranay waxaa ka mid ah windows windows waa mid ka mid ah operation system loo isticmaalo b c markii ugu horeysay ee lasoo saaray windhowga waxay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii laakiin markii ugu horey ee shaqeeyey waxay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo shantii waxaana loo yaqaanay xilligaas window one bonty zero ama emis dhows waxyaabaha softwareka aan ka baranay oo kale waxaa ka mid ah linux iyo ofiska qaybihiisa kala duwan iyo barnaamijyo badan gabagabadii bulshadeena waxaan leenahay la socda waaqaca waxaan kaloo leenahay kun muntijan fi lmujtamaci walaysa asiiran lahu walaa tukfi mawaahibaka fi اdalaami wasalli allaahuma calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi اddiin wassalaamu calaykum anagoo ku mid ahaa ardayda ku qalinjibiyahayda harqaanka alxikma ilaahay kama hasan maalintii aan harqaankan kooyay harqaan magaashayle kasaaya dharlay jeysadaaye maayan wali ay mashal kasaan alxamdulilah ilaahay kama hasan maqayno kama hasan macalimiintaan horumar ageekaya ku surugna ilaahay mahadaasnan sugnaatay harqaanka geed hadaf eedhaan deernay horumar wiinga kulukulangnay hal shaydhaana nihimbahay hadafkaynu fadaano ku adeegsado korn maryaame mankakayna ka jarno maamuldaano toladahayn mar nooc kasta la era baato hooba la era nooc kasii eta hooba baato meel raaweshalbiyey usiib dhowr magacaaliya garanqa ku tolo korno fashion oo daracaya ku tolo korno daracaadiya ku tolo korno noocaga unanan dalbadamse unan baahangna iyo ku tolo korno unoogawaygaay runhoogno kalangalana hadafkayna deerahayna harqaanka gurugkayna kamaamuldaana tolodahayna ilaahay kamaxsan baakamahasan mujaahidiinta una dhiigsha kahundurahayno hamiig imaalan una meyraraay waluna fadaanka baradahayno kamahasan ilaahay guulsiyaalana gaaladana la jibyaalana harqaanka ilaahay kamahasana dadkii meyraraay aasaaska ku bilaaway lugtan dhaqaajiyo korna lahabaraay duntan hariiriyo korna lahabaraay walaay dhan meyraraay inshaga ilaa maalintaasna hadda intii gabagabadiis lagu deeray haroogi ilaahay mahadaasan suganaatay ya meyraraaya ku mid aha ano ardaydaas afjee ka hadalo alxamdulilah martida sharafta leh maam uskan lacag dhawaay maybaasan lena ilaahay madagin saararka weela mujaahidiintana saasa lena warqaanka hoobaan xaalshaysiin gudugal haweenay gurisha roogto marada deembaahanta tolado korta iyo hata geedkiya ena ilaahay kamacsa macalimiinti iyo maamulkii mayahay alxigmada umahad nagaan maruu kasta shafreeman kasha roogta hoo maamulto marada tiyo tolota fadaasa markaska alxigma ilakooka marinay hoobaad maagaa langarahay maskantaanka jartoon dadkii maalintii kooyayn meel lagu bilaawo unkasaan geegana muhiim waxa ku deeray marada hijaabka tolo koro cabaayada tolo koro daracaga tolodo koro garanta tolodo koro ilaahay kama xasana maalintiisu kooyayna meeluku maro unkasaana unikumad ee geega meelarahay goobroogun e maagaa langarahay hoob adaleta meylarahay maalintan ulfulay kasuganta markaskaas hoobada seeta ini meylarahay maamustii ku dareero maamulka hada qobadahayan arday usub oo meyrarahay dadkii lahasaarina meelo roogano maradii oo fadaayan tolodo koraan adiiba maskantaha oo aragaasee meelo aylago ka marinay meylarahay ilaahay kama hasana meyba lana harqaankii ilaahay kuulweyn oo deersay laankii farshahan iyo meyrarahay xirfad gacameed fadow hoolis meyrarahay gurishii roog iyo muslimka dhanba walanka qobod fadow meybaa lana gabrow hakaha neyraraayin harqaanka iyo kumbyuutarka haalad ilaankan ku saarto walba hadafka aad ka deeraso ad oo huruugkii kaka jarta weel korta muslimkan meyraraay walan ku faa'iideeyo korta baradasan lena ilaahay hana deersi harqaankii bilaawshay ilaa dhammaadshay ilaahagaasa aan mahadnagaan dadkii muslimiinta meelaha ku qayb galay oo xafladan meyraraay geeka kooyn mayba lena mahadsantiin alxamdulilaahi rabi alcaalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan waxaa idinku soo maqan codadka qaar ka mid ah waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, bacda salaam eh, mayba umaha nagaane allah subxaanahu watacaala yaa umaha nagaana allahaskaas eh oo niiminaysay nimcooyin badan oo lankoobo korna eh, si usuu beeri eh, wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa haddiisan ertan ilaahay nimcooyishee tiryaana ertan ma koobo kortan dhe allah subxaanahu watacaala nicamkaasaana se ilaahay niigaladaysay may bankuwiin nicmatul islaami waliimaan oo dad badan geeg adduunka daafashay roog on haysan nicmadaas taase allahaas kaase oo maha nagaan waafaji ee nicmooyinka usubiyahay tanka qaalisin oo islaamnimadii iimaanka ah allahaas kaase oo maha nagaana si nicmadaas taase ilaahay niinka joogtay ilaahayna ma weydiisadaan nicmadaas taasoo islaamnimada inti isu niila dilo waana niinoolay ilaahay weydiisadaan subxaanahu wa tacaala nicmada ilaahay kasii hooblaka mahanag walaalayaal umaado mayba sheegane lama armood yak dhaladaas fawaa'idda laka hela waa ku mid yihiin sheegayar markaas haysati ilaahay inti daa'imkiinka weel nicmadii haalka ada haysati ilaahay inti daa'imkiinka weel nicmo kale koo maqna ilaahay inti shukrugaas kaase sababtis ilaahay hakiinka jiida marka insha allahu tacaala ilaahay umaad nagaana marka koodi marka lamaadba si nicamka maanaha guud ahaan usa niinkama naysadi i gaar ahaan lankasta maanaha usansi si ilaahay niinka joogtay wali kalenoo maqan ilaahay si usa niinsi ilaahay ang maha nagaana mahanagaas kadib insha allahu tacaala maybaan maha nagaane xarakatu shabaab almujaahidiin yang maha nagaana unka horeeyay amiirkan sheekh ahmed sheekh ahmed cumar abu cugeyda xafidahu llahu waracaa yaan maha naqaana dowladdaas taasay usa amiirkeyn insha allahu tacaala dowladda inteen inti bulshadii jawaanibtii shaldu inti la hadhiso aqoon lay naqati dhan welba inti la kadhis iyo insurunta dowladdaas taase insha allahu tacaala intaas kadib may baan maha naqaane insha allahu tacaala si gaara ninka maha naqaane maktab watarbiya wa tacliim si inshal wiinadoobi aan maha naqaana yoona may badhatan hirideena maktabkaas kaase insha allahu tacaala bulshadii inti maanaha hakaabano walbaran yaan suruñin insha allahu tacaala maktabkan iyadan kamaha nagaana juhdiga iyo dadaalka iyo biyen may balana miisaankan sanaadkan akhrilaayasiinka daryalena insha allahu tacaala intaas kadib may baan maha nagaane dadka maalimiinta e insheebada maamooyinku iyo gabrooyin sharafto badan untun wagte ah geli untun aqoon elaha bandhi kaahay bari iyad iyadan kamaha nagaanayoon insha allahu tacaala dadka isan oo kale ilaahay umuddo ka badiyalena insha allahu tacaala saasoo kale may baan maha nagaane dadka ardada eh ama gabdho muslimaadka eh aqoontun faraha badan laha bari waqti dheer iyo dadaal badan laha kabi yoon iyada iyadan kama hanagaan insha allahu tacaala may ban dir daarmaani gabro saana se wala siin bilaaw ma insha allah wali dhimni dhamaastirada wa siin lana insha allahu tacaala bilaaw haysatan laakiin meel siin ka faday maalaka siti wal siyaasatan yala siin ka baahanya een soomaalida isku war badan talanko idin dumayl era may leereeyeen door miilan ka haysata may ka gaadee ñagaf bahalkii leeraay buryay ñagafkii markuun dadka birshee ka saanay ñagafka dooray marka gaadee miingaytay buryay buryay buryay buryay deeri waay markaasa meerey aduud qabteeri hoodayn iska aangneb aduuda kiin bilaawo meeri hoodayn iska aangneb gibro may ballana ilaahay siin barakaaya walaala siin bilaawi hoo isun dhumaynab insha allahu tacaala ma dhumi doontan may bakale insha allahu tacaala siin dardaarmaane intii ma warbarashada adkaaytan guud ahaana bulshadu may baan sheegana muslimiinta inti walla barad yaanka baagan sababtee walbarashada geeg may banagatahi dhagaalan yeew hubni yeew aqoonti yee hubne eh dhagaalan eh sila ku warhay insha allahu tacaala umud wal ambaran walyayatamile dibdhaa iyoona may reedreedan sooshalesheenas laakiin lenka walbaradoon maya horumar badan yaka tilaabsade marka insha allahu tacaala may fadaan walbarashada inti la adkaay warkan kole insha allahu tacaala ma dheerayaw intaasaas waa koobee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal alxamdulilaahi uma alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala yaa umahadiyaan ilaahagi muslimiin niiwaali oo niiwaali ahlu towxiid niiwaali oo nawaafij ama niihanuniyay diinta islaamka oo nitay marka mayba diimoodan kheyr badan ata oo manaha ilaahay subxaanahu watacaala nan ogoonsanayn diin oyaan haynan ogoonsanayn ilaahay leey waman yabtaqi khayra alislaami diinan falan yuqbala minh oo haddana eta marka maybuaha waa diin oo dhammaastiran oo walbaan dhaafnaya eta ma haddii ilaahi subxaana watacaala markaynan tanka guduba dareema kortan aydan ku furfurdaay ilaahi subxaana watacaala maybani dareensiyahay ama ni fahamsiyahaye oo ini ilaahi subxaana watacaala leeyi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a ilaahi subxaanahu watacaala may bahasan saari liyaha isin awal banka saaniya aadin ololadaha siinku saariya ley haddana mayba siin waalahi wajacala lakum asamca walabsaara walafida oo marka mayba siin waalahi oo marka mariyo dhigo isin walka dhigasan ya siin waali hendo isin walka argaasan ya siin waali qalbo isin walka weelayasan ya siin waaliya ilaahi subxaana watacaala ley ee walaalyaal may ogaal ogdiina oo megil iblaan lan wiin ilan yar la ogyaa ilaahay subxaana watacaala mayna siyahi asbaabti onta wallaka barad faday dhammaanti ilaahayna siy qofka madii walla barow maylanku maaramaana dhiisu wal dheega malku maaramaw qof walban dheegana walmal bara kor saasoo kale qof ontay haddana marka maybuaha walban argaana walmal bara kor qof haddana gaalbo walweeleo banlahayn haddana walmal bara kor saa sababtee ilaahay subxaana watacaala antaas nicme ama haddina siyahay waloonatay marka maybu hadhowda man usniindirahayo neklisaabtan fadahaya jaran mana tan ilaahi subxaana watacaala leeyiwaay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا runtii hindhoomum arday marka mayba walawna ku fiiriyaan walna warsudoon marka maybu dhigaan walawna ku dhugunsadaan haddii wal khayr iyo walna walhumna ku dhugunsadaan walna warsudoon galbagan haddii onde marka maybu waa shirki iyo kufri iyo baadil iyo barbagaan iyo bidci iyo intilimada hooba degantaan haddana walna warsudoon iyo ho tawhiid bes ele galbaga ka jaroob antaba haddana walna warsudoon marka maynis dardaaramaane ilaahay subxaana wa tacaala intaas nasii intii unhanka ma hadiina waana nicmooyinkiisu nasey ontay dhiga eh waldheegowka eh oo hindhowsu nasey oo wal aragowka eh oo gacmooga usu nasii ontay wal qorowka eh luqaagi ontay usu nasey inii kheerka iyo wanaagga lanka dareerahaay galbigii oo inii walweelahaay dhammaan ilaahay subxaana wa tacaala maadaama xisaabka dambayta dhammaantiyo marka maybaa waajibnii eh in ilaahay subxaana wa tacaala unanka adeegno diinta islaamka marbu aan ka khidmayno ummatu muslimiinta marka maybu aan ka khidmayno yaa arday marka maybu dhunku maarmaane waana waajib ah marka mayna isdirdaaramaane ilaahi subxaana wa tacaala oo su sheegayna isdirdaaramaane nicmooyinkaasna intii la xasuusanaada marka oo dhammaantiyo xisaabka dambe ay doonto marka insha allahu tacaala wali unana bari unuuna dadku walaaladaan aan ka faydayna shalay runtii marka wal mas-uuliyad siin saarnayna geeka sunkorti awalan iyo aakhiran mayna isdardaaramaane waxyaaba aysan diiradda saaraasaano awoodin in iska jiyaasaano hoogin in iska jiyaasaano hantida kabiyaasan hinagadan cilmu sharci in isan baratan mana cilmigaas sharci maylay buu ahaa oo cilmo maylay raleyn ulmada ilaahay oo la barada nabi maxamed oo la barada diinta islaamka oo la barada marka intaas ada barata ini marka may buu culumtan kale ada raadida ya banagadaas amaa laakiin awalan qofku muslimka ee megal haado bilaan haado may ku waajibaha kow inuu ilaahay barada barada marka may wala ilaahay abuuray barada barada nabi muhamed barada sifada iyo tilmaantiis barada inuusa kadayda inu diinta islaamka inuusa barada walal waliisa fartoonna farnaada waliisa kureebtoonna kuhira markan taas marka may waa cilmo hortiis ma liibaagna tan ulmada leeyin way falowla alcilmu maa sacida nufuusun walaa curifa alxalaalu walaa alxaraamu hoo ilmo aan jara lahayn naf bedbaadaasoo cadaab ilaahay ku bedbaadaas horta ma jara fadna wadob waay haaraan i halaana maalshaal ka safadna iska dhahmilanaada fadeenaha wal isla wada fadilay laakiin haan haaran walaali ku ogaada maata waa cilmi haan halaalo walaali ku ogaada maata cilmi way marka cilmigaadna marka insha allahu tacaala inay awoodin in iska jeeyitaan insha allahu tacaala geekana marka wal kasto bilaaw lena dhammaada leegmanaa shalay madarasadan hor aas aas haytay bilaaw haytayna geeka may roognaha ikhtitaamya gebagabadiya i qalan ibinteeya ku khudbeedahayna ma aha marka waa nicmo ilaahay ilaahagi marka may buu antaasan inka simi oo nusugi ilaahaga subhanahu wa ta'ala marka may buu anka mahdayna marka insha Allah kelmadina runtii dheeray ina sin dheeray oo ma fanaana walan halaan ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhaaf walan suubina ilaahay subhanahu wa ta'ala yaba iwaafiji wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambayn waxaa goobta xafladda laga bixiyey shahaadooyin iyo abaalmarino la guddoonsiiyey gabdhihii halkaasi ka qalin jabiyey insha allahu tacaala mahir dhawaahiyey ardayadda laka magacaabo siyaalogadoonta shahaadadii iyo xoogaha hadiyada ardayadda ardayadda laka magacaabo caaisha cabdulaahi cabdiraxmaan eba ka socota qismiga xarqaanka kaalinta saddexaad galliwaan kaalinta saddexaad jaais ahaan meybaan helle labaatan doolar iyo shahaadadii allahu akbar allahu akbar sajida kaalmood unka horeyta hal kaalangama isla galay lama ardayd waana kaalinta haddaa socod oo kaalinta lamaad ew kaalinta lamaad mayba isla galay lama qof lamadaas arday mayba lakashala magacaaway saabiriin saciid diin iyo shukriya shukriya aadam xasan shahaadadii iyo lacag deerasa soddon dollar allahu akbar maynin dhimana ardaydi inka damboyt oo kaalinta koowaad qaati kaalinta koowaad ardayda qaadati oo nasiib ahaan hallemebwa maymuuna maymuuna macalim cuhmaan shahaado iyo mayba helay lacag diyaras konton doolar tafadali allahu akbar allahu akbar maasha allah haddan may dhawaahayaane marka ardayda dhammaantiyo may ku codsadaane marka intiyo socodka ha fududaya ardayda lagu magacaabo caaisha nuunow hafow عايش تاكتوي شكري عبدي حسن سيون قاضا شهادوين شو شكري عبدي حسن عايشة نونو هفو سمية بر إبراهيم سمية بر إبراهيم مريم علي محمد مريم علي محمد هاجرة بشير محمد هاجرة بشير محمد هاجرة بشير محمد مريم آدم عثمان مريم آدم عثمان سعودك حفظها بشارة حسن عبد الرحيم بشارة حسن عبد الرحيم بشارة حسن عبد الرحيم زينب يوسف عمر زينب يوسف علي آوي بشارة أو بشارة بشارة حسن عبد الرحيم يا زينب يوسف علي يا زينب ولا هاي إن شاء الله سمية يوسف علي يا نوال يوسف علي ardayda ka baraayan qismiga xarqaanka lamada macalin oo laka magacaabo macalimadda koowaad deeqa iyo mucalima maymuuna lamadiiba insha allah jaa-iso gaar ay u leeyihin hadhawaadeen ashtaaga insha allah بارك الله فيكم حفلتي انتهى جوجواتي جزاكم الله خيرا بحسن استماعكم
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiiso badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا